waxaa mar kale askar ka tirsan dowladda federaalk oo hubeysna ay degmada dayniile ee magaalada muqdisho ku dileen wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo cabdi daahir cabduleh oo ka mid ahaa dhalinyarada degmadaas askartan ayaa waxa ay cabdi ka qaateen moobeel uu watay iyagoona intaa kadib ku wargeliyey inuu looga ka bixiyo kadibna ay e v c-ga lacag uga tuurtaan balse waa uu ka biyo diiday arrintaas taasoo sababtay inay xabad madaxa kaga dhuftaan cabdi daahir ayaa durbaba goobta ku dhacay waxaana dilka kadib ay askartu dhac u geysteen wiil kale oo dhalinyaro ah oo la socday kan ay dileen kaasoo ay ka qaateen moobeelkiisa kana shubteen lacagtii ugu jirtay dilka iyo dhaca kadib waxaa goobta isaga baxsaday askartii falka geysatay waxaana muddo kadib halkaasi laga qaaday meedka wiilka dhalinyarada ah ee ay dileen dilka cabdi daahir ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay oo askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka uu wiil dhalinyaro oo shan iyo toban jir ah si bareer ah ugu dilay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho askarta dowladda federaalka ayaana dhaqan ka dhigtay daadinta dhiigga dadka shacabka ah